istaara cutubka lixaad habeenkaasna boqorkii wuu seexan kari waayey kolkaasuu amray in loo keeno buuggii taariikhda wakhtigaas oo waxaa lagu akhriyey boqorka hortiisa oo waxaa laga dhex helay oo ku qornaa in mordekey sheegay bigtaan iyo teres oo ahaa boqorka labadiisii midiidin oo ka mid ahaa kuwii ridda dhowri jiray kuwaas oo doonay inay boqorka ahashuweris dilaan markaasaa boqorkii wuxuu yidhi taas aawadeed maxaa maamuus iyo derajo ah oo mordekey loo sameeyey kolkaasaa addoommadii boqorka u adeegi jiray waxay isagii ku yidhaahdeen waxba looma samayn markaasaa boqorkii wuxuu yidhi yaa barxadda jooga haddaba haamaan ayaa yimid guriga boqorka barxaddiisa dibadda ah inuu boqorka kala hadlo in mordekey lagu deldelo qorigii deldilaadda oo uu isaga u diyaariyey markaasaa boqorka addoommadiisii waxay isaga ku yidhaahdeen bal eeg haamaan baa taagan barxadda kolkaasaa boqorkii yidhi ha soo galo markaasuu haamaan soo galay oo boqorkii wuxuu ku yidhi ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso maxaa loo yeelaa haddaba hamaan wuxuu qalbigiisii iska yidhi bal yaa boqorku ku farxi lahaa inuu maamuuso in ka badan intuu imaamuuso oo haamaan wuxuu boqorkii ku yidhi ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso ha loo keeno dharkii boqornimada oo boqorku xidhan jiray iyo faraska boqorku fuulo oo madaxana ha loo saaro taajka boqorka oo dharka iyo faraska gacanta ha loo geliyo boqorka amiiradiisa sharafta leh midkood in loo lebiso ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso oo isaga inta faraska la fuushiyo jidka magaaladana dhexdeeda ha la mariyo oo hortiisa ha laga naadiyo ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso sidaasaa loo yeelaa markaasaa boqorku wuxuu haamaan ku yidhi haddaba soo dhaqso waxaad soo qaadaa dharkii iyo faraskii aad sheegtay oo wixii aad sheegtay oo dhan u samee mordekey oo ah yuhuudiga fadhiyo boqorka iriddiis oo wixii aad sheegtay oo dhan iyaan waxba ka dhinaan kolkaasa hamaan wuxuu soo qaaday dharkii iyo faraskii oo wuxuu u lebisay mordekey oo isagoo faraskii fuushan ayuu mariyey jidka magaalada oo wuxuu hortiisa ka naadiyey sidaasaa loo yeelaa ninkii boqorku ku faraxo inuu maamuuso haddaba mordekey wuxuu mar kale ku soo noqday boqorka iriddiisii laakiinse haamaan isagoo murugaysan oo hagoogan ayuu gurigiisii dhaqso u tegey markaasa haamaan wuxuu naagtiisii saraj iyo saaxiibbadiis oo dhan uga sheekeeyey wixii isaga ku dhacay oo dhan kolkaasaa raggiisii xigmadda lahaa iyo naagtiisii saraj waxay ku yidhaahdeen mordekey oo aad bilowday inaad hortiisa ku dhacdo hadduu yahay farcanka yuhuudda ka adkaan maysid laakiinse hubaal hortiisaad ku dhici doontaa oo weliba intay isagii la sii hadlayeen waxaa yimid boqorka midiidinadiisii oo u soo dhaqsaday inay haddiiba haamaan keenaan martiqaadkii isteer diyaarisay